taswiirta lixaad yuusuf walaaladii waxay ilaalin jireen xoolaha oo waxay aad uga fogaan jireen guriga agagaarkiisa maalin maalmaha ka mid a yacquub waxa uu sheegay wiilkiisa yuusuf inuu walaaladii uu soo raadiyo bal meesha ay xoolaha ku daajinayaan yuusuf waxa ay ku qaadatay maalmo fara badan inuu ogaado walaaladii halka ay xoolaha daajinayeen walaaladii meel dheer ayay ka arkeen yuusuf markiiuu soo socday malaha waxay aba arkeen bakoodhkiisa quruxda badan oo waxay isku yidhaahdeen haa aynu qabanno hadda u inoo soo socdaa iminkaynu u helnay faraaqe oo aynu ku ridno ceel ceelashan ka mida oo waxaan u sheegi doonnaa aabbaheen inuu xayawaan duurgal ih cunay ruben oo ka mid ahaa yuusuf mid ka mida walaaladii isaga qalbigiis waa uu jilicsanaa oo ma uusan doonayn in walaalkii sida lagu sameeyo markii yuusuf u yimid walaaladii waa ay qabteen oo koodhkiisi bay ka dilaaciyeen oo waxa ay ku tuureen ceel oo waa ay fadhiisteen oo waa ay cuneen cuntadii uu keenay kadib waxay arkeen niman baacimushara oo soo socda markaasi waxay go'aansadeen in ay yuusuf ka iibiyaan nimankaasi baacimusharka ah oo yuusuf walaaladii iyo nimankii baacimushariga wax ay ku looltameen lacagtii ay ku iibsan lahayeen kabacdina nimankii ayay ka iibiyeen oo waxay u qaadeen ilaa iyo masar oo walaaladii koodhkii ayay waxay ku sameeyeen dhiig waxayna u qaadeen ilaa iyo gurigii waxayna u sheegeen yacquub in wiilkiisii yuusuf ay dileen xayawaan duurgaleen ahi oo yacquub waxa uu ooyeyey oo baroorinayey dhowr maalmood cid markaasi isaga u timaadda oo qalbi qaboojisaana ma aanay jirin yuusuf waa uu baroorinayey baroorinayey sidaad u malaynaysaa iminka yuusuf walaaladii in ay dareemayaan ma u malaynaysaa xaasidnimada iyo nacaybku inay wanaagsan tahay bal fiiri waxa ay sameeyeen walaalkood yuusuf iyo aabbahoodba si xun ayay ku soo biyeene